halkani waa washington laantaab soomaaliga ee v o a aad si toosa uga dhagaysanaysaan mowjada gaagaaban iyo weliba efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com duur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa arbaca taarikhduna ay tahay saddex iyo labaatanka bisha maarj ee sannadka laba kun iyo labiyo labaatan idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah fayadhowrka cuntada iyo weliba sida loo ilaalin karo
waxaa la eegaa kombonatiska cuntadani ka kooban tahay mid dhammaystiran ma yahay waa qodob qodobka kale la eegaa waxa weyaan cuntadani marka la diyaarinayo material ba u baahan tahay
waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan tartan kubadda cagta oo ka socda magaalada laascaanood ciyaarihii iyo weliba heesihii ayaad sidoo kale ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida booliska soomaaliya ayaa xaqiijiyey in rasaas ay ka socoto garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kadib markii ay weerareen laba nin oo dablaya booliska ayaa sheegay in laba nin ay isku dayeen inay gudaha u galaan qaybo ka mid ah xerada ku dhow garoonka diyaaradaha ee xerada marino islamarkaana ay ciidanka ammaanku ka hor istaageen halkaasi ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka waxaanay sheegteen in sidoo kale ay in maleeshiyaadkoodu ay ka dagaalameen gudaha garoonka aanay dabqabadsiiyeen meelo ka mida garoonka sarkaal ka tirsan dowladda soomaaliya oo magaciisa qariye ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay ka gudubeen barihii kontaroolka islamarkaana ay gaadheen goob ay ku yaalaan dukaamo ganacsi qaarkoodna ay dabqabadsiiyeen weriye ka tirsan idaacadda v o a ayaa soo sheegay in uu u jeedo qiiqa ka baxaya meelo ka mida garoonka sarkaal ka tirsan ciidamada amniga ayaa v o a u sheegay in ilaa iyo hadda ugu yaraan saddex ka tirsan booliisku ay ku dhaawacmeen weerarkaasi madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa arbacada maanta u safraya magaalada brussels halkaasoo uu kula kulmi doono gaashaabuurta nato iyo weliba xulafada reer yurub iyadoo la filayo inuu shaaciyo qaybo cusub oo ah cunaqabatayno ka dhan ah ruushka kuwaasoo la xidhiidha gelitaanka ruushka ee ukrain la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad ee dalkan maraykanka jega solvian ayaa yidhi waxa uu ku biiri doonaa xulafadayada si loogu soo rogo cunaqabatayno dheeriya ruushka sidoo kalena loo adkeeyo cunaqabataynaha haatan jira si loo kala daadiyo gelitaanka islamarkaana loo xoojiyo dib xoojinta badqabka halkaasi ka jira madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa si maqalyo muuqaala uga hadli doona shirkaasi maalinta khamiista iyadoo uu khudbad ka jeedin doono shirkaasi gaashaanbuurta nato isagoo sheegay ka hor kulankana inuu ka filayo hogaamiyayaasha reer galbeedka inay ruushka ku kordhiyaan cunaqabataynaha sidoo kalena ay ku yaboohaan kaalmo dheeriya oo la siiyo dalka ukrain dhegeystayaal warkii duniduna waa naga intaas duurwaana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta fayadhowrka iyo caafimaadka cuntada la cuna ayaa la sheegaa inay u wanaagsan tahay hanaanka nolosha ee bini aadamka gaar ahaan caafimaadkiisa marar badan ayaa dhakhaatiirtu ay dadka ku waaniyaan waxa ay cunayaan inay eegaan weriyaha v o ede boorama haashim sheekh cumar good ayaana fayadhowrka cuntada iyo weliba waxa uu yaaya sida loo ilaalin karo caafimaadka cuntada ka waraystay macalin maxamed faarax kibaar oo ka mid ah barayaasha jaamacadda hoon ee magaalada boorama nadaafadda cuntadiiyo fayadhowrka marka laga hadlayo waxaa jira cuntada waxaa la idhaahdaa meeshay ka soo baxday ama anim xayawaan ha ka timaada ama dhir ha ka timaada ama warshad ha ka timaada ilaa qofka afkiisa gaadhayso cuntadaasi wayna martaa meel fayadeedu aad u sarrayso ayaa la idhaahdaa marka waxaa la eegaa saddex qodob baa la eegaa marka cuntada laga hadlayo nadaafadeeda iyo tayadeeda marka laga hadlayo waxaa la eegaa kombonatiska cuntadani ka kooban tahay mid dhammaystiran ma yahay waa qodob qodobka kale la eega waxa weyaan cuntadani marka la diyaarinayo materialba u baahan tahay sida alaabtii lagu cunayey iyo meeshii lagu keydinayey qaboojiyayaashii qalabkii saxnigii mulqaacaddii equimitis baa laydhaha iyo meeshii la dhigaya sida madbakhii free from the microorganism iyo wixii jeermisa kuwaasina maka madax bannaan yihiin qofka saddex waxa kale soo hadhay waa qofkii cuntadan diyaarinaya who prepares the food baa laydhaha personel qofka waxaa looga baahan yahay in la baadho xanuunada laysqabadsiya laga baadho skin disease xanuunada maqaarka ku dhaca laga baadho wax walba la baadho tababarna lasoo siiyo sidaa daraaddeed bay ku badbaadayaan dadkii markaan laakiin lookalkeenna usoo noqonno intaynaan lookalka usoo noqon qofka caafimaadkiisa la baadhaya waa kuuga wax karanaya soma amase dabaakha loo yaqaano qofka caafimaadkiisa la baadhaya waxa weeyaan waa qofka weyterkee cuntada dhigdhigaya kow qofka dabaaqee cuntada karinayana waa la baadhaya caafimaadkiisa si looga ilaaliyo communiciba disiiska xanuunadii laysqabadsiinayey markaa dhacdooyin badan baa jiro adduunyada soo maro nin iskuulku ka ahaa marka tusaale lasoo qaadanayo bacteria caloosha ku lahayd saxaaradiibuna si fiican iskuma meydhin shan boqol ciyaalu sumeeyey marka dadkan waa in la baadhaa kow marooyinkooga iyo dharka ay xidhan yihiin waa in la ilaaliyaa taasi waa taa weeyaan meesha lagu diyaarinayo waa inay ka madax banaanaataa any contamination iyo wasakhow waa in la diyaariya qalabkii lagu isticmaala waa inuu nadiif ahaadaa waddankeenna kama jiraan in qofka saa loo baadho cuntada karinaya yaa waajibaadka iyo shaqadaale ee qaban kara
haddaan degmada u soo dhaadhaco waxaa waajibaadkaas kale dowladda hoose waaxda arrimaha bulshada berigii dhowadan workshopka ku qabannay san brogram heerka nafaqada qaran way nagala soo qayb galeen agaasimaha waaxda arrimaha bulshada dowladda hoose arrimaha iskaleh inay qabato dowladda hoose hadday qabaweydo waxaa jira dee quality controlka oo heer qarana heer gobolna xafiis gobolka ku leh markaa taas quality controlka oo dowladda hoose uga mas-uul tahay ayaa qabanaya hawshaasi inay dabagalaan dadka caafimaadkooga iyo waxooga iyo qalabkao kale iminka dowladda hoose hargeysa shaqada way bilowday maalin dhoweed waxay soo qaqabatay hoteelada qaarkood weelal aan u qalmin in cuntada lagu kariyo wayna soo bandhigeen marka dowladda hoose taasi u taala inay dabagalaan meelaha cuntada lagu karinayo ay soo qabtaan qofkii caafimaadkiisa la baadho la hubiyo cuntadan cuntooyinka qaarkood haddaad madbaha gasho qofkan haddaad aragtee meesha cuni kari maysid midda kale dhibaatada kale jirta waxa weeyaan qalabka cuntada lagu kariyo ama dadka lagu siinaya marka la maydhayo waa ina biyo socda lagu maydhaa innaga waxaad arkaysaa meel baad maqaaxi baad tegaysaa shaah baad ka cabaysaa shaaha markaa qofkaas ha u dhammeeyo baaldi baa lagu ridayaa baaldigaasi biyahaasi way madoobaadeen ama way isbedeleen waa laga soo saarayaa waa waxyaabaha gaasteriga dadka ku badiya weeyaan maadada laydhaa h bylorica bacteria laydhaa h byloric baa keentaa xanuunka laydhaa gaasteriga taasina waxay ku gudubtaa nadaafadda oo yaraatay ku gudubtaa qofkii ku cabay bakteriyadii afkiisa ka soo raacday biyihii baa lagu riday biyihii wada bacteria qof kale loogu shubay dadka wada gastaritska ka cabanaya gasterika taabaa keenaysa siday dadku uga hortegi karaan iskaga ilaalin karaan nadaafad darada noocaasa ee ay ka dhalanayaan xanuunada laisqabatiiyo ee dad badan ay u dhimanayaan amase ay u tegayaan cusbitaalada ee lacaga badan kaga baxayaan si looga hortegi karaa marka xanuunada markaan xagga cuntada ka eegno cuntadii hadday contaminati noqoto mid wasakhaysan wixii doonaba ha wasakheeyo hadday tahay qofkii cuntada diyaarinayey hadday tahay gaarigii cuntada lasoo saaray markay cuntadu qayriinayd hadday tahay madbakhii lagu diyaarinayey hadday tahay qalabkii lagu isticmaalayey dadka mas-uuliyadda ka ah cuntada marxalad kastoo soo maraysaa dadkaasi wayna cuntadaasi mas-uuliyad iska saaraan hubiyaan kaasi waa qodob qodobka kale la yskaga ilaalin karaa dadka cuntada ka mas-uulka waa inaa tababara la siiyaa oo fayodhowrka cuntada loo sheegaa dowladda hoose iyo heer qaranba waa in la diyaariyaa tixraacyo qofka meel walba la baraya cuntada wanaagsani maxay tahay la barayo sida kale dadkan bini'aadankii cuntada cunaya waa inay iyagu food choiceska cuntadan maxay ku doorteen waa inay yaqaanaan sidaa daraaddeed dunyada gool baa loo dejiyey ilaa qodobkaasi wuxuu sheegayaa sanitation for all qodobkiisa lixaad sustainable development goolka adduunyada qodobkiisa lixaad wuxuu sheegaya waxa laydhaha sanitation for all adduunyada laba iyo toban milyan ayaa sanad walba u dhinta waxa la yidhaha food boyson cunta wasakhowga cuntada u dhinta si loo yareeyo taasi waxa laydhaha sanitation for all qodobka kale loo yaraynaya waxaa jira adduunyada waxa laydhaha open defication in bannaanka lagu saxaroodo ama bannaanka lagu kaasho oo duqsigii soo duulo taana waa in la yareeyaa dhammaan waa in suuriya dadka loo wada sameeyaa ta kale lagu yaraynaya waxaa laydhaha qashinka qashin kasta amaad dareerahada amaadkaadee waa probal disposal baa meeshii ugu wanaagsan waa in la dhigaa markaa sanitationka iyo nadaafadda meel walba waa in la saxaa sidaa daraaddeed baa laga badbaadaya lagana hortegaya xanuunadii cuntooyinku sababaysa cuntoxumaduna laga hortegaya kaasi wuxuu ahaa aqoon-yahan maxamed faarax kibaar oo ka dhiga maadada cuntada iyo nafaqada jaamacadda hon international ee boorame ee gobolka awdal waanu ka waraysanaynay fayadhowr la-aanta cuntada iyo nadaafad la-aanta xanuunada ka dhasha ee laysqabatiyo xaashim sheekh cumar good v o a boorama
wagaag dhegaystayaal waxaanu idin leenahay mar kale duur wacana wanaagsan halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa
My
waa hagaagaah duqa iga dooneeda in allaad qabtaaye ana ku dadaaliyey heestidaasi dhegeystayaal haddaynu intaasi kaga nimaadno islamarkaana aynu barnaamijkeenna dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo aynu hore ugu sii soconno haatanna aynu u kacno magaalada laascaanood oo ka socda tartan kubadda cagta oo ay ka qayb gelayaan kooxo kala gedisan oo magaalada iyo weliba deegaanka gobolka sool ka tirsan iyadoo ujeeddada tartankaasina ay ka mid tahay isdhexgalka bulshada iyo weliba adkaynta nabadgelyada waryahayaga cabdikariin olol ayaa arrintanna ka waraystay isuduwaha ciyaaraha somalilan ee gobolka sool maxamuud guray askar ciyaaryahanada gobolka sool gaar ahaan kuwa heerka koowaad iyo heerka labaad ayaa ka faa'iidaysanaya tartan kaasoo markii ugu horreysay magaalada laascanood lagu qabtay waana dhibcatirsi kooxaha ugu sarreeya ay qabanayaan kooxaha ugu sarreeya ay gelayaan kaalmaha dhibcaha ciyaaryahanada horey ugu soo ciyaari jiray magaalada laascanood iyo kuwa haatani gacanta ku haya dhanka ciyaaraha ayaa ka warramay qaabkan cusub ee dhanka ciyaaraha ee magaalada laascanood looga ciyaaro iyo dhibcatirsiga kooxaha heerka koowaad iyo heerka labaad ee magaalada laascanood iyadoona dhallinyaradu ay ka hadlaan isbeddelka dhanka ciyaaraha la xidhiidha kriino adiga iyo idaacadda v o a aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa runtii halkan waxaa ka socday muddo koob iyo labaatan cashaa ciyaaraha tartanka kooxaha heerka koowaad iyo heerka labaad waa laba horyaal oo isgarab socda midna duhurkii baa la ciyaaraa heerka labaada midna waxaa la ciyaaraa galabtii muddo koob iyo labaatan cashaa halkan aan ku wada ciyaaranay bay ku wada ciyaarayeen dhammaan kooxahaasi sideed kooxood oo heerka koowaad iyo sideed kooxood oo heerka labaada weeye runtii wasaaradda dhallinyarada ciyaaruhu waxay u dhabar adeegtay in tartan soconaya muddo saddex bilooda ay halkan ugu qabato dhallinyarada heerka koowaad iyo heerka labaadba waana lix iyo konton ciyaarood iyo lix iyo konton ciyaarood boqol iyo labiiyo toban ciyaarood haddii alla idmo rabadaanta ayaa dhex geli doonta waannu nasan doonnaa kadibna dib baannu u bilaabi doonnaa dhammaan kooxaha ku tartamaya tartankani waxaa guul kale oo weyn noo ah ka wasaarad ahaan inay dhiyihiin dhammaan kooxo ku wada ciyaaraya magacii dawliga ahaa ee ma garanaysay laamaha dawladda maadaama uu horyaal yahay waxyaabaha laga hadlaya waxaa ka mid a laqabsiga inay horyaalka la qabsadaan iyo qaabka tirsiga dhibcaha u yihiin oo kale tababara ma ka siisan intuusan bilaabanin nidaamkan ay hadda ku ciyaarayaan oo kii hore ka duwan wakhti dheera qaadanaya
cabdikariinow waannu ka siinay runtii oo bugaag baa xidhiir kubadda cagta ayaa sharciyada iyo farsamadao dhan iyo wixii tikhnikaale la wadaaga bugaag baannu la wadaagnay dhammaan guddoomiyaasha iyo macallimiinta kooxaha oo dhan baannu la wadaagnay waxaa ku qoran bugaagtaasi sidii uu tartanku u socon lahaa iyo sharcigii kubadda cagta ee somalilan oo xidhiidhku soo dejiyey marka buuggaasaa noo dhexeeya annaga iyo kooxahaan isku kala hagnaa qofkii xataa dhibaato ka dhex sameeya garoonka waxaa ganaaxiisuu ku qoran yahay buuggaas iyaguna way haystaan intaan la shaacin annaguna waannu haysanaa marka buuggaasaa noo dhexeeyaan runtii dhihi karaa oo buugga aan ku kala haganno kooxaha dhammaantood annaga iyo kooxahana noo dhexeeya marka runtii buuggaasi wax badan ayuu naga taray xidhiir kubadda cagta ayaana keenay waa buug ka kooban ilaa lixdan waraaqood waxaa ku qoran dhammaan sharciyadii kubadda cagta iyo xidhiir kubadda cagta ee somalilan xeerarkii u gaarka ahaa ayaa ku qoran buuggaasi marka buuggaasaan ku kala hagnaa tababararana waanu siinay macallimiinta iyo guddoomiyaasha kooxaha intiiusan tartankani bilaaban wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha agaasimaha guud guddoomiyaha xidhiirka dhammaan halkan inoogu yimaadeen muddo saddex cashaa baanu hawshaa ku guda jirnay si qurux badan bay noogu dhammaatay waa kuwaa tartamaya maanta dhammaan dhallinyaradii gobolka cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood waagaag dhegeystayaal aad bay u mahadsan yihiin cabdikariin iyo weliba isuduwaha ciyaaraha somalilan ee gobolka sool maxamuud guray askar oo uu warramayey haatanna dhegeystayaal aynu dhinaci ciyaaraha u kacno waxaana inoo haya maxamuud masaade
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay xulka qaranka ee soomaaliya ayaa galabta saacadda afrikada bari markay tahay afarta galabnimo waxuu waddanka tanzaniya ku martigelinayaa xulka qaranka eswatini wadankii hore loo oran jiray swazilan soomaaliya oo tanzaniya ugu dheelaysa guri ahaan ayaa waxa ay ku ciyaari doontaa lugta koowaad ee wejiga hore ee sahraabka koobka qaramada afrika oo ay doonayso inay usoo gudubto halka xulka qaranka eswatini uu lugta labaad ku martigelinayo wadankiisa labadan dal ayaa haddaba ciddii soo baxdahay waxay usoo gudbi doontaa istabaabka rasmiga ah ee koobka qaramada afrika marka aan eegno labadan dal iyo shantii kulan ee ugu dambeysay ee mid waliba hay uu soo ciyaaray xulka qaranka ee soomaaliya ayaa shantii kulan ee ugu dambeysay ee heer caalamiya oo ay soo ciyaaraan waxaa laga badiyey saddex mar hal marna waa ay badiyeen halka hal marna ay barbara galeen xulka qaranka swatini ayaa isagana laba mar soo badiyey labana laga badiyey hal marna barbara helay tayiraasha xulka qaranka ee soomaaliya ayaa rajo weyn ka qaba in kulanka galabta ay ka badin karaan swatini maadaama soomaaliya ay rumaysan tahay in wadankani uu yahay wadamada ugu tabarta daran qaaradda afrika marka laga hadlayo ciyaaraha kubadda cagta laakiin taageerayaasha swatini ayaa dhankoodu rumaysan in ay soomaaliya ka soo bixi karaan maadaama wadanka ay soomaaliya ku ciyaarayso aanu ahayn dhulkeeda hooyo ee soomaaliya sikastoo tahaba labadan dal ciddii soo baxda ayaa u soo gudbi doonta isreereebka rasmiga ee koobka qaramada afrika toddobiyo labaatanka bishan ayaase lugta labaad lagu ciyaari doonaa wadanka iswatini haatana haddii aan jaleeco dhinaca iyo wadanka ingiriiska ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta ee manchester united khadka dhexe uga ciyaara ee bull bogba oo dhowaantan gurigiisa kooxa burcadi ay usoo dhacday ayaa markii ugu horeysay isagoo la aalamiiteynaya haatan xulkiisa qaranka ee faransiiska oo u diyaar garoobaya kulamo qaranka ah ayaa waxa uu sheegay in koox tuuga ah ay usoo dhacday gurigiisa islamarkaasina ay dahab ka xaday dahabkaasina uu ka mid ahaa mid ay hooyadiis leedahay sidoo kalena waxa uu sheegay in waxyaabaha gurigiisa laga xaday ay ka mid tahay biladii uu xulka qaranka ee faransiiska kula soo guuleystay markii ay qaadeen koobka kubadda cagta adduunka sanadkii labada kun sideed iyo tobankii bogba waxa uu sheegay in weerarka burcadu ay kusoo qaaday gurigiisa uu aada naxtin weyn ugu abuuray laakiinse uu ku faraxsan yahay in caruurtiisa oo guriga joogay oo markaasi ay ilaalinaysay qof iyadu guriga ka shaqaysa ay ka badbaadeen weerarkaasi oo wax dhibaato ah aan loo geysanin laakiin waxa uu sheegay in haweeneydii caruurtiisa ilaalinaysay ee la joogtay ay naxdin aada u fara badan kala kulantay weerarkan islamarkaasina ilaya hadda ay shoogsan tahay oo ay ka wararsan tahay tuugadaasi mar kale inay guriga usoo dhici karaan bogba waxa uu haatan la aalamiiteynayaa xulkiisa qaranka ee faransiiska isagoo sheegay in uu aada ugu farxo marka uu u safanayo xulkiisa qaranka ee faransiiska ciyaaryahankan oo heshiiska uu kula joogo kooxda kubadda cagta manchester united uu xilli ciyaareedkan ku egyahay ayaan ilaa ay hadda shaacinin halka uu qaban doono iyo inuu kooxdiisa lasii joogi doono in kale laakiin dadka ciyaaraha ka faallooda ayaa waxay sheegayaan in ciyaaryahan bugbal bool bogba aan idhahda eh laga yaabo in uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee b s g oo iyadu si weyn bogba u doondoonaysa waa hagaag dhegeystayaal xubinta ciyaarahan inta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe waa mascado idaa sidaa iyo nabadgelyo
waagaag dhegeystayaal mascadda aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo xubintaasi ciyaaraha inala socodsiinayey gabagabada idaacadda ayaanu marinaa dhegeystayaal warbixinada wareysiyada iyo weliba barnaamijyada aan idaacadda ka sii deyno haddii ay ku dhaafaanna waxaad dib uga daalan kartaa bogayga v o a somaly com haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa
Now it's dead, then you come in.
salaam dhegaystayaal codkaasi sida talantaaliga ay heestaasi noogu soo gaadhsiinayeen fanaaniinta cabdibaadil iyo weliba saade cali warsame ayna dhegaystayaal ayaana ugu dambaysay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo intiin afarta galabnimo idaacadda tan xigta isugu iman doona saayo nabadgelyo